hay-adda waddooyinka dowlad goboleedka puntland b h a ayaa si rasmi ah xarigga uga jartay qalab cusub oo casri ah oo loogu talagalay ilaalinta tayada daamurka waddooyinka iyo sahanka dhismaha waddooyinka daroon sarfey iyo qalab kale oo kombyuutar ah oo loogu talagalay tayeynta waddooyinka puntland munaasabadda xarig jarka oo ka dhacday garowe ayaa waxaa ka qaybgalay wasiirka wasaaradda howlaha guud ee puntland injineero madaxda hay-adda iyo marti sharaf kale oo lagu casuumay gudoomiyaha hay-adda waddooyinka dowlad goboleedka puntland cabdifataax maxamed sugulle ayaa ka warbixiyey qalabkan ay soo bandhigeen
qalabka shaybaarka hay-adda dowladda puntland oo soo kordhisay qalab casri ah qalabkaas oo ah qalabka u badan oo hadda aan soo kordhinay markaan waa qalabkii lagu hubinayay tayada daamurka ilaa toban shay oo kala gedisan oo loogu talagalay hubinta tayada daamurka baanu wasiir hay-adda kusoo kordhinay waxaan kale oo oo qalabkan ku jira iyadan aan soo bandhignay qalabka waaxda sarfeyinka oo aan soo bandhignay daroontii casriga ahayd oo maaragtay loogu talagalay sarfeyga daatada in lagu soo qaado iyo combyuutar asna casri ah oo awood u leh daatada sarfeygu daronta soo qaato inuu dhigo lagu aruuriyo laguna analyse gareeyo intaas kadib qalabkan waa qalab muddo aan u diyaar garoobinay
wasiirka wasaaradda howlaha guud gaadiidka iyo guryeynta ee puntland faarax cawed jaamac ayaa bogaadiyey hay-adda qalabkan casriga ah ee ay soo kordhisay waxaa noo farxada waxaa noo sharafa inaan maanta goobtan taagannahay oo aan ku furayno qalab casri ah oo hay-adda u yimi qalabkaas oo ah qalabka tayada sibidhka iyo daamurka iyo qalabka sarfeyga oo lagu soo kordhiyay diyaarad casri ah oo iyadas wadda shaqaalaha iyo madaxda hay-adda dhammaantood waa mahad celinaynaa xilqaan badan bay sameeyeen hawlaha hadda tabinayay faraha badan oo soo fooda nagu soo wadahaya iyo kuwa horeba way jireen aad iyo aad baan idinku mahad celinaynaa sidaad u qabateen shaqadaad gacanta ku haysaan ee dadka u shaqaynaysaan waxaan idin leenahay khayr allah idin siiyo waxaan kaloo idin leenahay qalabka laydin keenay waa qalab wacan ku shaqeeya tayada dhawra wixii maanta ka dambeeya yaan loo baahanba dee loo baahan maayo halkana ka halkay baxday mid walba waxaa la taabsiinaya qalabka hadda tusaayay marka hay-adaha shirkadaha dhismahana waxaan leenahay kushaqeeya qalabkaas oo la shaqeeya hay-adda si wanaagsan oo hufan hay-adda waddooyinka dowlad goboleedka puntland ayaa deegaanada puntland ka wada dadaalo lagu horumarinayo waddooyinka puntland iyadoo kaashanaysa wasaaradda howlaha guud gaadiidka iyo guryeynta ee dowlad goboleedka puntland